mas-uuliyiin ku tirsanaa galmuduga ganacsatada iyo odayaalka iyo welibaa ku qeyb galeena kulanka gurmadka iyo taakulo olankiya booxaya dadkii kahanta beeliya dabkii kukahiya kaalinta shidaalka oo kataala gaalkacya kulankiya weliba lanku hadlayay sidii beesalanka aruuri lahaye dadkiya kahanta beeliya dabkii kukahiya kaalinta shidaalka oo kataala gaalkacya hanoo kumida guddiga gurmadka taakulo iyo sheegeen xiliyo warbaahinta la hadalaayana dadka kahanta beeliya dabka kukahiya kaalinta shidaalka ku dhowaada lama boqol oo kuna oo ku gubatiya kaalintaasi iyo guryaalka oo basbeelana welibana wadajiriyo in sheegayna iyo shacabka gaalkacyo lanku baahanye gurmad iyo garab istaaga si dadkaasi lan caabiya runtii meherada horeo gubtay sidaasi lamidinta uga codsannay karaankooda ku sadaqaystay waxay awoodeen waxaan rabnaa goobtan oo soddonkii bishii labiy tobnaad gubatay ee weli runtii gurmadkii ay u baahnayd aan helin waxaan rabnaa inaan ka codsanno bulsho weynta reer gaalkacyo daliya dibadba walaalayaalow ha loo kaalmeeyo qof asagoo saakay meheradiisii risqi ka soo doontay oo albaabkiisa furtay daqiiqado ama saacad kadib wixiise xaalufeen xanuunka ay leedaha waa garan kartaan rabno fariinta ah inaan gudbinno maanta inay dadkaani gacan u baahan yihiin dhaqaale xoog lana meeshaan ganacsiga reer galmudug soo gaaray oo lacag ku dhow dolar inay halkan ku waxyeelowday waxaan rabnaa ganacsatada reer galmudug guddoonka ganacsatada galmudug iyo ganacsatada soomaaliyeed iyo kan gobolka mudug iyo kan degmada gaalkacyo waxaan ka rabnaa walaalaha meeshaan wax ku gaareen inay gacan qabtaan ganacsigu sidiisu waa caymo soomaalidu waxay tidhahdaa bawda rag mimaalinba mid baa qaawan waxaan waa iska qadar ilaahay waxaanu rabaa inaannu cod dheer ku idhaahdo sida la sheegay dayn baa lagu dhisay mardhow ayadii unbay la kurbaysnaayeen rame iska yaryareeyaan musiibadan baa timid laamiyeeri ma saari karaan qashinka kama xaaqi karaan wakhtiga iyo tabarta joogta waxaanu rabnaa inaannu codsanno kurbadaas laga dulqaado lala qaybsado muslimiinta iyo inta qaraabada ah dhammaan intii codkaasi gaaro qof walba wuxuu awoodo oo uu la bixi karo inuu ku soo kaalmeeyo walaalahaas ilaahay mahaddiis waxaa ah haddaysan naf aysan ka dhicin waayo naftu waxa la yabooho ama soo noqda ma ahan marka maalku ah wax la helaa ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay beddelkiisao qayr qaba siiyo waxaan codsanayaa oo naftayda iyo nafta walaalaha goobta jooga iyo inta maqanba ka codsanayaa muxsimiinta muslimiinta ahoo walaalaha ahoo tusaaladaas nool inaad ka qayb qaadataan qofka ugu yari hal dollar uga qayb qaadan karaa qofka ugu badanina malaayiin uga qayb qaadan karaa taas waxaan weydiinayaa walaalaha muxsiniinta ah annaguna waxaan isweydiinaynaa in wax lagu daro war wax ma kordhiyo laakiin ficilku waxbuu kordhiyaa inteennaan joogtaana qof walbaa wuxuu kari karo iska bilaabo ma ogi wax iga horreeye laakiin anugu boqol doorar baan ku yaboohayaa oo kiina halkaas hala fadhiisto iyaan loo kala kicin dal iyo dibad walaalaha muslimiinta u soo caawiya reerka runtii musiibaa ka dhacday meherada ganacsi hal meherad iyo wax lamida waa ka badan yihiin meherada ganacsi iyo guryo dad magaalada tacmiirkeeda ka qayb qaadanayay ahaayeen oo shalay magaalada wax ugu oolay maantayna a u jeeddaan bus inay noqdeen waxoodii waxaan leenahay marka koowaad ilaahay ha u cawad celiyo oo meeshay ay xoolahaas ka baxeen kuwa ka qayr rabeen ilahay hau geliyo